أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodob oo ay ka mid yihiin inshaa allah qaar ka mida dowladaha afrika iyo kooxda riddada soomaaliya oo la anfariirsan go'aankii ay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ku qaadatay joojinta taageerada ciidanka kufaarta afrikaanta haddaba maxaa laga ogyahay kaalinta maraykanka ee duulaanka soomaaliya warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa taliyaha ciidanka xabashida itoobiya oo ka dayriyey xaaladda amni ee dalkiisa iyo suurtagalnimada isbeddel ka dhaca geeska afrika barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maamulka saciid deni oo shirkadaha turkiga uga digay in howlgallo sahmin shidaal ah ay ka sameeyaan xeebaha gobollada bari iyo nugaal ee waqooyiga soomaaliya barnaamijka ayaan caawa idinkugu heynaa qodobada kale waxaa ka mida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha oo howlo caafimaad oo dhinaca xoolaha ah ka waday deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado oo soo gebagabeeyey safarkoodii wilaayadaas munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan waidiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan qaar ka mida dowladaha afrika iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa la anfariirsan go'aankii ay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ku qaadatay joojinta taageerada ciidanka kufaarta afrikaanta haddaba maxaa laga ogyahay kaalinta maraykanka ee duulaanka soomaaliya warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya bashiir muxyidiin abu eyman waxaa si weyn isku soo taraya walaaca aad u xoogan ee laga muujinayo go'aan maalmo ka hor uu maraykanka si rasmiya u shaaciyey kuna sheegay in dhammaadka sannadkan labada kun lix iyo labaatanka uu si dhammaystiran u joojinayo taageeradii ballaarneed ee uu siin jiray ciidamada midowda afrika ee muddada ku dhow labaatanka sanno duulaanka macatabkudirirka ah ka waday dalka soomaaliya warqad rasmi ah oo safiirka maraykanka ee midowda afrika uu u diray xafiiska midowda afrika ee adis ababa kuna taariikhsanayd kooda luuliyo labada kun lix iyo labaatanka ayaa lagu caddeeyey in laga bilaabo kow iyo soddonka diseembar laba kun lix iyo labaatan aysan washington wax lacag ah oo dambe ku bixin doonin howlgalka e u s som maraykanka ayaa go'aankan ku saweeyey in dowladda riddadu ay ku guuldaraysatay inay horumar ka samayso dagaalka al-shabaab islamarkaana ay la wareegto mas-uuliyadda amnigeeda sidoo kale maraykanku wuxuu qoraalkiisan ku muujiyey in dan iyo muraad uusan ka lahayn sii joogista ama bixista ciidamada afrikaanta ee soomaaliya balse wuxuu si adag ugu nuxnuxsaday inuusan jiri doonin dhaqaale dambe oo kaga baxa howlgalka e u s som maraykanku waxa uu kale uu iftiimiyey inuu faramaran ka joogo laba bilyan oo dollar tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii oo uu ku maalgeliyey u n sos oo ah xafiiska saadka iyo taageerada ee hay-ad gaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya sidoo kale washington waxay qoomamo ka muujisay boqolaal milyan oo dollar oo ay sheegtay inay siiso maleeshiyaadka riddada iyo balaayin kale oo ay ku bixisay mashaariic dhagaraysan oo muddadaas ay ku fulisay gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo dhammaantood isugu biishubtay halbacaad lagu lisay durba waxaa soo yaraysa qeeradhaan xooggan oo arrintan laga muujiyey iyadoo shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen guddiga midowda afrika lagu caddeeyey in sii wadista howlgalka e u s som uusan suurtagal ahayn haddii aan la helin cid buuxisa kaalinta washington golaha nabadgelyada iyo amniga ee ururgaaleedka midowda afrika ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay tallaabada ay qaaday xukuumadda washington wuxuuna goluhu ku sifeeyey halis weyn oo ku soo wajahan howlgalka ciidankooda ee soomaaliya kulankan deg deg ah oo ay yeesheen la taliyayaasha militari ee golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ayaa sidoo kale ka digay in go'aanka maraykanka uu sii kordhin karo nuglaanta magaalooyinka istaraatiijigaha ay waardiyeeyaan ciidamada e u esom intii kulanka afrikaanta uu socday waxaa la sheegay in lasoo bandhigay saddex xulasho oo kale ah in howlgalka lasii wado inta lagu guda jiro raadinta cidda buuxisa booska maraykanka in howlgalka lasoo koobo iyo in si tartiib tartiiba ciidamada e u s som looga saaro soomaaliya mas-uuliyiinta midowda afrika waxay xuseen in weli wax go'aankama dambe isaha aan laga gaarin xulashooyinkan iyadoo mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan hayn dowlad ama hay-ad ballanqaad u samaysa howlgalka isbahaysiga e u s som wakaaladda wararka ee royters oo heshay nuqul ka mid ah diidmada maraykanka ayaa sheegtay in xukuumadda washington ay is-hortaagi doonto in lasii wado taageerada qaramada midoobey ay siiso howlgallada kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya laba diblomaasi oo si dhowa la socda howlgalka midowda afrika ayaa royters u sheegay inay adkaan doonto in howlgalka uu sii socdo haddii aan la helin cid kale oo la wareegta taageerada ay hadda bixiso qaramada midoobe ma sii wadi karno maalgelinta howlgal aan gaarin ujeeddooyinkii asaasiga ahaa ayuu royters u sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kaas oo xaqiijiyey in washington aysan sii taageeri doonin howlaha u n sos sida ay sheegtay royters intii uu xilka hayay donald trump waxaa si weyn u kordhay niyadjabka uu maraykanka ka qaaday nidaamka taagta daran ee ka jira soomaaliya kuwaasoo ku guuldaraystay inay iska caabiyaan weerarada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan kaabiga ku haya caasimadda muqdisho axmed kooshin oo horey u ahaan jiray agaasimo guud oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga riddada soomaaliya haatanna xubin ka ah baarlamanka dawaaqiidda ayaa u sheegay royters in go'aanka dowladda maraykanka uu yeelan doono cawaaqib aad u weyn islamarkaan uu halis ku jiro howlgalka e u s som wakaaladda wararka ee royters waxay sidoo kale ku warantay in maraykanka uu midowda afrika ku wargeliyey inuu ka hor imaan doono oggolaansho kasta oo mustaqbalka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ku sii wado taageerada saadka ee howlgalka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya diblomaasiyiin ee royters soo xigita ayaa sheegay in haddii taageerada qaramada midoobey la waayo ciidamada midowda afrika ee ku sugan soomaaliya oo ku dhow laba iyo toban kun oo askari ay wajihi doonaan caqabado waaweyn oo dhanka howlgalka ah islamarkaana sababi kara burbur ku yimaada howlgalka e u s som diblomaasi sare oo afrikaan ah oo codsaday inaan la shaacin magaciisa ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in go'aanka maraykanka uu yahay mid aan laga laaban karin isagoo hoosta ka xariiqay in haddii la waayo cid buuxisa booskaas ay waajib tahay in lasoo afjaro howlgalka soomaaliya royters waxay sheegtay in joojinta taageerada u n sos ay meesha ka saari doonto lafdhabarta saadka ee howlgalka midowda afrika taasoo sii kordhinaysa hubantila'aanta mustaqbalka ee ciidamada isbaysiga e u s som zakaris beeshash oo ka tirsan macadka ammaani afrika ee fadhigiisu yahay etoobiya oo la hadlay e f b ayaa yidhi ciidamada soomaaliya waxaa la rabay inay si tartiib tartiiba ula wareegaan amniga laakiin taasi si dhaba uma dhacayso hoggaanka siyaasadduna wuxuu ku mashquulsan yahay khilaafaad gudaha ah ninkan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay siday u sii bulaalayso awoodda mujaahidiintu waxaana uu yidhi meesha lagama saari karo suurtagalnimada horumar ballaaran oo ay sameeyaan jihaadiyiinta al-shabaab geesta kale wargeys etoobiyan ah oo lagu magacaabo adis standard ayaa go'aankauu maraykanka ku joojiyey taageerada howlgalka ciidamada afrikaanta ku tilmaamay tallaabo wiiqi karta gebi ahaanba howlgalkii isbaysiga e u s som ay ka wadeen dalka soomaaliya hon review oo ah macadka faalooda amniga fadhigiisuna yahay etoobiya ayaa tallaabada maraykanka ku sifeeyey isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda caalamka ee soomaaliya iyo weliba fursad hor leh oo u soo korortay jihaadiyiinta al-shabaab natiijooyinka ugu dhow ee laga filan karo inay ka dhashaan go'aanka maraykanka waxaa ka mid ah ayuu yidhi macadku in dagaalyahanada al-shabaab ay isku fidiyaan dhul aad u ballaaran iyo in ciidamada dowladdu ay gebi ahaanba ay burburaan una kala jabaan kooxo iyagu dhexdooda dagaalama jim rebortis oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka yuganda ayaa tilmaantay in tallaabada maraykanka ee saameyn ballaaran ku yeelan doonto ciidamada midowda afrika oo ay ku jiraan ayay tiri kumanaan askari oo reer yuganda ah oo ka howlgala gudaha soomaaliya go'aankan wuxuu calaamad u yahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda maraykanka ee soomaaliya halkaasoo ciidamada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ayaa lagu yidhi warbixin uu baahiyey wargeyskan oo fadhigiisu yahay caasimadda kambala wargeyskan wuxuu ka shanqariyey in haddii taageerada qaramada midoobe la waayo dalalka ciidamadooda u diray soomaaliya sida yuganda kenya etoobiya jabuuti iyo burundi ay wajihi doonaan culayso dheeraad ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo howlgalka ah wargeeska the east african oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalalka bariga afrika fadhigiisuna yahay kenya ayaa isna sheegay in go'aanka maraykanka uu ku kordhinayo walaac hor leh oo ku saabsan mustaqbalka e u s som kuwaasoo ciidamadooda ay ku tiirsan yihiin u n sos si ay u helaan adeegyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin cuntada shidaalka gaadiidka duulimaadyada daryeelka caafimaadka iyo isgaarsiinta ka bixitaanka maraykanka ee taageerada u n sos waxay diraysaa ayuu yidhi wargeysku fariin adag oo muujinaysa hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid taageerada dalalka reer galbeedka ee maalgelin jiray howlgalka midowda afrika ee muddada badan ka socday dalka soomaaliya الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maamulka siciid danihi ayaa shirkadaha turkiga uga digay in howlgallo sahmin shidaal ah ay ka sameeyaan xeebaha gobollada bari iyo nugaal ee waqooyi bari ee soomaaliya haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha ciidamada etoobiya oo ka deeriyey xaaladda amni ee dalkiisa iyo geeska afrika taliyaha guud ee ciidanka xabashida etoobiya genaraal birhanu jula ayaa muujiyey walaac xoogan waxaanu sheegay in xaaladda amni ee geeska afrika iyo weliba badda cas ay marayso meeshii ugu adkayd uguna qalalaasaha badnayd abid wuxuu ku weedeeyey kooxo uu ku tilmaamay cadow oo magacyadooda aanu xusin inay hurinayaan dagaallo gudaha iyo dariska ah si ay etoobiya ugu mashquuliyaan dhibaatooyin gudaha ah islamarkaana uga horjoogsadaan in ay door hogaamineed ka ciyaarto gobolka kooxo uu sheegay in taariikh ahaan ay etoobiya ka horjoogsan jireen inay gaarto badda ayuu birhaanu juula xusay in wakhti xaadirkan ay isku beddeleen magaca tisimdo iyagoo sii wada ayuu yidhi shirqoolladii ay horay u fulin jireen birhaanu wuxuu ku eedeeyey kooxo uu ugu yeeray khaayimiin inay noqdeen aalado u adeega cadowga iyagoo dhibaatada ka dhex xaloosan qowmiyadaha axmaarada oromada iyo tigreega u adeegsanaya ayuu yidhi dano shisheeye waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka deni oo digniin adag u diray kooxda xasan gurgurte maamulka ashahadala dirirka ah ee puntland ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo looga mamnuucayo kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurgurte mashruuc ama heshiis kasta oo la xiriira khayraadka badda iyo beriga ee puntland war-saxaafadeedka oo ku qoran afka qalaad ee ingiriisiga ayaa lagu sheegay in puntland ay leedahay awoodda maamulka ilaalinta sahaminta iyo kafaa'iidaysiga khayraadka ku jira dhulkeeda iyo biyaha xeebteeda oo dherarkeedu yahay ku dhowaad kun iyo lix boqol oo kilomitir waxay caddaysay in shirkad kasta oo shisheeye ama dowlad shisheeye oo ay ku jirto somturk aysan wax howl ah ka fulin karin biyaha puntland sida kalluumaysiga maalgashiga ama ilaalada xeebaha iyadoo aan ogolaanshiyo ka helin maamulka garoowe maamulka siciid cabdulaahi deni wuxuu ku dooday in hay-adaha kooxda riddada aysan sharci u lahayn inay bixiyaan heshiisyo ama ruqsado khuseeya dhulka ama badda puntland maadaama ayuu yidhi muddaxileedkoodu uu dhammaaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya iyo yuganda oo isdhaafsaday eedeymo la xiriira xayiraadda ay yuganda ku soo rogtay warbaahinta dalkaasi dowladaha kenya iyo yuganda ayaa mar kale isdhaafsaday eedeymo la xiriira culaysyada warbaahineed ee ka jira dalalkaasi kadib tallaabooyin iyo hadallo ka soo baxay madaxda labada dal oo dib u soo nooleeyey dooda ku saabsan muran horay uga dhex jiray labada dhinac doodan ayaa timid kadib markii yuganda ay xirtay warbaahin laga lahaa dalka kenya islamarkaana ka shaqaynaysay caasimadda yuganda ee kambala taasi oo keentay in mas-uuliyiinta ugu sarraysa kenya ay ka hadlaan arrintan iyaguna dhinacooda ay ku hanjabaan in ay dalkooda ka saari doonaan warbaahinta xiriirka la leh uganda waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo ayaa lala beegsaday xarunta laanta socdaalka kooxda riddada ay ku leedahay magaaladaasi waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa cabdiwaab xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada gadow dhakhaatiir xanaanada xoolaha ah oo howlo caafimaad oo dhinaca xoolaha ah ka waday deegaano ka tirsan wilaayadaasi ayaa soo gebagabeeyey safarkoodii munaasabadan oo gebagaba u ahayd howlo caafimaad oo xoolaha la dhaqda ah oo ay wadeen dhakhaatiir ka socotay xafiiska xanaanada xoolaha ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacday deegaano ka tirsan wilaayadaasi dhakhaatiirtan howlihii ay qabteen waxaa ka mid ahaa daweynta xoolaha iyo in dadka talooyin iyo wacyigelin laga siiyo xanuunnada ku dhaca xoolaha iyo dawada lagu daaweyn karo waxaana ugu dambeyn loo qabtay munaasabad sagootin ah ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirtii howlaha caafimaadka ee xoolaha ka waday deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gado isagoo ka warbixiyey howlihii ay soo qabteen iyo deegaanadii ay ka soo shaqeeyeen awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa naga yeelay dad islaam ah allahaas ayaa mahadsan nimcooyinka uuna siiyey haddaan isku dayno inaan tirino aanaan koobi karin intaa kadib waxaan u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha xafladdan hadday yihiin maamul iyo hadday yihiin odayaal nuqamo intaaba waan u mahad celinayaa awalan waxaan jecelahay inaan idiin sheego ujeeddadii aan usoo baxnay ujeeddadii aan usoo baxna waxay ahayd baraarujinta dadka xoololeyda ah leanna maxaa yeelay xooluhu waa isha dhaqaale ee ugu weyn ee ay haystaan ummadda soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan in ka badan ummadda noloshooda iyo dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha wixii kale oo ka soo haraahi waa waxyaabo beeraha ah inagu warshado ma lihin sidaas awgeed waxaa nagu waajib ah inaan ilaashanno oo aan ka fakerno daryeelka xoolaheenna arintaas marka maktabka sakawaadka qaybtiisa xanaanada xooluhu waxay xil iska saartay in sidii aan ku badbaadsan lahayn xoolaheenna arintaas in muhiimad la siiyo marka waxayaabaha aan qabanayna waxaa ka mid a kow baraarujin oo dadka xoololeyda aan baraarujinayno hadday ahaato sida ay xoolahooda u daaweysanayaan haddii ay ahaato sida looga hortegayo cudurrada faafa haddii ay ahaan lahayd dhinaca macnaha ayaga ay isaga ilaalin lahaayeen cudurrada oo ah xoolaha ayaa waxaa ka soo gudba cudurro fara badan oo bini aadamka u soo gudba oo macnaha aan ugu baraarujin lahayn xoolahooda ay isticmaalayaan caanahooda iyo hilibkooda marka la daaweeyo xilliyada aysan isticmaalaynin caanahaas loo sheego hilibkana aysan isticmaalaynin iyo sidoo kale inay neefka neeftiisa iyo iska ilaaliyaan waxyaabaha ka soo gudbaaya ayaduna qayb ka mid a ayay noo ahayd oo baraarujinta ka mid a dhinacaas kale oo ka hortaga cudurrada iyo daaweyntana ayagana waan kala talinayna sababtoo annaga hadda waxyaabo yar ayaan daaweyn karnay oon qaban karnay markii laakiin waa macnaa way yar tahay tabartaasi mana qofka loo qaban karo keliya inuu asagu wax qabsado maahane waxaa jirta mahmaaha ah ma hal malaay ayaan ku siiyaa ama hal kalluun mise waxaan ku baraa sida malayga loo dabto dadka marka waxsiinta waxaa ka sii muhiimsan in loo sheego cudurkan ay hadda ayagu arkeen sida ay ula tacaalayaan waanaan kala hadalnay sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyo sida ay xoolaha u daaweysan lahayn xoolaheenna marka dhibaatooyin fara badan ayaa haysta dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah kuwo dabadda nooga imaanaya oo cadowgu nagu soo dhoofinayo noo keenayo sida daawooyin tayaxun oo aan waxba taraynin kuwa dhacsanoo laga yaabo in ay iyagoo dhacsanba nala soo geliyo iyo dhibaato kale oo annagii aan xoolihii ku hayno sida daawadii oo aan qaabkii ahayd loo isticmaalaynin marka waxay noqonaya daawadii iyadoo badankeedii uu boqolkiiba sagaashan taya la-aan yahay haddana tobankii tayada lahaa qofkii hadduusan garanaynin sida loo isticmaalo inuu isagu tayadii ka qaado oo haddii neefkii aad siido cabirkii loogu talagalay doosaa la yidhaahdaa wax ka yar oo la rabay miisaanka neefka inaad ku salaydo wuxuu noqonayaa jeermiskii markuu arko daawadan ma dili karto oo tabartii ay ku dili lahayd ma dhamma wuxuu u yeelanayaa adkaysimo oo daawo dambe waxba ka qaban maydo haddii aad ku badidana neefkii waxay ku noqonaya sun oo inay disho ayaa imaanayda marka arrimahaas oo dhan waa arrimo ku xisaabsan baraarujin in loo sameeyo oo aanan annagu xoolaheenna dhibaato ku abuurin marka waxaan soo galnay gobolkan gedo shantii bisha koowaad ee kun afar boqol afartan iyo sideedda waxaan marka ka soo bilownay shaqada degmada baardheere deegaanka fafaxdhuun halkaas ayaan ka soo bilownay waan ka soo shaqaynay waxaan u gudubnay kadibna meesha la yidhaahdo waraca budwaaq halkaas ayaan iyadana muddo dheer ku soo qaadanay oo noogu dheereedba wakhtigii aan joognay kadib waan ka soo tagnay waa warbixin kooban intii aan qabanaynay waxaan soo aadnay degmada ceelwaaq oo aan ka soo bilownay shaqada meesha la yidhaahdo indhacaal kadibna waan soo gudubnay waxaan sidoo kale shaqo ka soo qabanay oon joognay bugsaar kadib waan soo tagnay oo waxaan soo gaalnay degmadan ceelcadde deegaankeeda ayaan ka soo bilownay dhexda ah halkaas ayaan habeen ku soo hoyanay maalinkii iyo habeenkiina aan ka soo shaqaynay kadib waxaan u soo gudubnay xarunta gobolka ceelcadde oo aan iyadana shalayto shaqo ka bilownay intaa marka haddaan idiinsii guud maro xoolaha aan daaweynay intii aan meesha joognay waxay isugu jireen ari geel lo iyo nambar yar oo dameero ah intaaba waan soo samayna waayo dameer waxay ka mid yihiin xoolaha la dhaqdo marka inkastoo xoolaheenna kale waaweyn ay muhiimadda ahaayeen haddii aan ku hormaro tira ahaan aan idin siiyo ariga aan soo daaweynay oo cudurradeeduna aan idiin sheegi doono arigu wuxuu ahaa guud ahaan markii la tiriyo lix kun afar boqol iyo soddon iyo toddoba neef oo ariya ayaan marka daaweyn u soo samaynay cudurrada marka aan ka soo daaweynay arigaas waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano hergabka ama qaarjeexa ayaa loo yaqaano ayaan daawo ka soo samaynay dadka qaarkiis waxay lahaayeen waa sambab laakiin markaan fiirina neefneef maahane sambab ma gaarsiisnayn cuduradaas ha yidhaahdaanba xooluhu sambab uu ahaa sambab ma uusan gaarsiisnayn waa cudur la yidhaahdo niyumonia oo qaarjeex loo yaqaano ama oofareen loo yaqaano iyo hergab ayaa isku qasnaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa oo aad ugu tiro badnaa cudurrada gooryaanka gooryaannadu ay keenaan ayaa iyaguna ka mid ahaa waxyaabaha ariga dhibaataynaya oo ku jiray waxaa sidoo kale jiray shilinta oo iyaduna xoolaha saarayd oo ah midda ugu badan ee hadda xoolaha soomaaliya cudurrada waxa u gudbiyaahay macnaha faktarka ugu weyn waa shayga ugu weyn ee cudurrada u gudbiya waa shilinta hadda xoolaha soomaalida marka shilintuna dhammaan xoolahaas aan soo marray dhammaantood waan buufinnay oo waxaan ku buufinnay sunta xoolaha loogu talagalay waxaan ku darsanayaa halkaa waxaa jira in dadku ay isticmaalaan sun aan loogu talagelin xoolaha oo ay u isticmaalaan xoolihii sunta beeraha taasi oo xoolaha dhibaato weyn u keenta dadka qudhiisana dhibaato ku hayda suntaas xoolihii waxay ku samayneen dhibaatooyin fara badan waxaa ka mid ah neefkii inuu dhiciyo dhicisay keentaa waxay kaloo ku keeneen neefkii inuu caatoobo oo uusan marnaba cayilin marka suntaas annagu waan ka taxadaraynay waxaan tusaynay dadka sunta xoolaha loogu talagalay ee tayada leh ee shilinta iyo injirta iyo waxyaabahaasoo dhan dilayda inay noocaas soo gataan oo iska daayaan middaan aan bahalkiiyo beeraha oo xoolaha loogu talagelin wabilahi towfiiq qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada ceelcadde ayaa munaasabadii sagootinta dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ka hadlay bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ilaahay baa mahadle ilahay baa meeshaan soo keenkeenay caafimaadbuuna siiyey islaamnimuuna siiyey iimaan buuna siiyey allahaasaa mahadle allahaas baa mahadle intaas bacdigeed xafladaan ciddii soo qabanqaabisay mahad baanu celinaa ilaahay baa mahadle cudurka horta taagan annagaa abuurnay gacantannadaan kula imaannay haddana ma aanan dareemin weli inaan is-cayrtaynayno oo isdhibaataynayno oo xoolihii dhammaynayno boqolkiiba labaatan baad dareentay dadka inta badan ma dareemin hor dadka in la wacyigeliyo aad bay u fiicanta waana haddana waan soo dhowaynaynaa waana mahad celinaynaa qodobka labaad in haddana kolkii saas loo wacgeliyo kormeerka wax ka soo baxaan baa la rabaa kormeer waa jiraa kormeer marka u horreysoo socoto oo socdo waxbuu baarayaa daraasaad buu samaynayaa daraasaad annagu dowlad baan la dhaqan baanayn waa naqaanaa daraasaad buu samaynayaa daraasaadkaas wixii ka soo baxo baa wax laga qabtaa waxaan rajaynaynaa daraasaadkan hadda dhacay inay wax ka soo baxaan waxaana ognaa waan gabownay xoolahana intaas waa ku gabownay geela af dhur baa laynaayo waxaan daraasaadkanagii noo soo baxay sun aan laga aqoonin awal gobolka oo beeraha lagu isticmaali jiray baa lagu isticmaalaa wadanka waxaan aragnay sac u dhintay kaduudyahaas maqaartii sac leefay oo kolkiiba dhintay waana suntaa ayada ah oo la geliyey talada ay u baahan tahay maanta haddaan baraarugnay gobol degmo xarako waxaa loo baahan yahay lambar kow in wax laga qabto horta suntaas ayada ah oo beeraha loo isticmaalaa la yidhi in wax laga qabto midda kale waxaan rabnaa in farmashiyo weyn laga furo meeshaan oy leedahay maktabkaanu leeyahay waxaan rabnaa in farmashiyahaasu dad loo tababaro dadkaasu inuu ka shaqeeyo oo daawadana naga gado xoolahana duro qofka ka qaadanayana ay mamnuucaan oo dhahaan ma yeelayna ee noo keen xoolaha waxaan soo dhowaynayaa maktabkii noo imaaday iyo wasaaraddii ka shaqaysay iyo gobolkii iyo waxoo dhan waa u mahadcelinayaa waxaana codsanaynaa arrimahaas in wax laga qabto waana mahadsantihiin kormeerku siduu noogu bilowday iyo daaweyntu inayna u kala dhammaan bal arrimahaas wax ka bilaaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wakafaa ilaahay mahad u sugnaatay in bahre baanoo la koobi karin nimcadaana siiyey alxamdulilaah cidda kale maanta daawooyin tira badan baa dalka yaal xoolahana lagu daaweeyo lagu duro la mariyo wax badan lagu sameeyo isticmaalkoodana aan la aqoonin aqoon loogu daaweeyana aan la aqoonin laga yaabo agsarkooda inay basun yihiinba laakiin aqoon baa loo baahan yahay daawada iyadaheed iyo middan hadda ee dhakhaatiirta ay wadda waxay ku kala duwan yihiin waa loo baahan yahay daawadu inay leedahay dhakhtar xilli haddii neefka la daaweeyo caanihiisa iyo hilibkiisa bay xadidan yihiin dadka in laga wacyigeliyoo loo sheego daawadaan iyo tii hore waxay ku kala beddelan yihiinna dadka loo sheego oo laga wacyigeliyo lamana yaqaano qadarka ay leedahay iyo kabaalatiga ay leedahay iyo inta uu ka qaadanaya neefka iyo tanka uu ka qaadanayo iyo kabaalka ay leedahay lama yaqaan qofka waa u imaanayaa waxbuu soo qaaday waa saga shubayaa neefka ma u dhiman ma ku noolaan lama yaqaano haddana inta ay xadidan yihiin neefkaas nacfigiisa inta uu xadidan yahay lama yaqaan ma bilba ma maalma waxaan rabnaa markaa in la wacyigeliyo dadka loona sheego isticmaalka daawada midda hadda la hayo ood aragteen oo guryaha taallo xoolaha lagu daaweynayo lafteeda dhakhaatiirtu intay aragto warbixin ay ka dhiibto waxa labada daawo ay ku kala bedelan yihiin ay warbixin ka dhiibto haddee nacfiga xoolahana waa waxa soomaaliya o dhanba ay ku nooshahay ama ay ku degan tahay qofkaan saaka aanan suuga helin reerkiisu ma degana hawshiisa ah caadi ma aha qof kastaa nacfiga xoolaha qayb buu ku leeyahay laakiin tilmaan xoog leh iyo aqoon xoog leh yay rabaan wasaaradda xanaanada xoolahan looga baahan yahay iyo xarakada jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu istiqaamo haddii la helo shaygu waa hagaagaa war istiqaamo iyo run iyo cadaalad haddaan yeelanno waa iska khayraynaa waadna ogtihiinoo hadda dowlad la'aanta intaan soo ahayn xoolaha geda ku dhaqan baa dowlad noo ahaa xoolihii marka inaan dhaqaalayno oon ka dadaalno waa wax loo baahan yahay waa soo dhawaynaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay istiqaamo alla hadinsiiyo annaguna aan qaadanno oo cilmi aan ku darsanno waxaan cilmi lahayn meelma wax ma marin karaan cilmigu waa nuur cilmigaas nuurka ah haddaan u yeelanno cilmiga waxaa ka mid a aqoonta xoolaha loo aqoodo daawadooda la aqoodo aqoon bay ku saabsantaha haddii aqoon la waayo marka xoolihiina dhaqankoodii iyo farsamadoodii way maqan tahay waxaanan ayaga iyo dadka kale oo aan anugu xuseyna farahayaa oon ku boorinayaa in aqoon intaan isku dayno raggaas noo yimidna aqoonta siyaadsadaan annaguna aqoontii aan qaadannoon siyaadsanno oo xoolihii dowlad kalema haysana ayagaa dowlad noo ahe aan aad guuntanno intaasaan ku darahayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi waxgaradkii iyagana munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha reer ugaas sharmaake iyo nabadoonka beesha reer yuusuf الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله بأنهم هذا علينا سبحانه وتعالى noo nimceeyey oo na siiyey nicam badan oo aan la soo koobi karin oo ay ugu weyn tahay nicmatul islaam wal-iimaan iyo nimcooyin kaloo fara badan oo aan la soo koobi karin allahaas ayaan u mahadcelinaynaa mar hore iyo mar dambe iyo mar walbaba waxaan leenaha alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah bacd alxamdu lilaahi subxaanahu wa tacaalaa waxaanu u mahadcelinaynaa guud ahaan xarakatul shabaab almujaahidiin iyo qiyaadadeeda iyo walaayadeenna gobolka ayaan u mahadcelinaynaa waaliga iyo garbihiisa waan u mahadcelinaynaa ilaa heer degmo waxaan leenahay jasaakumullahu khayr wa khayr ljazaa wa axsan allahu ilaykum waxaan kaloo u mahadcelinaynaa lajnada ka socotay xanaanada ama caafimaadka xoolaha oo maktabka sakawaad arrintaas ku shaqaynayana waxaan leenahay oo martida ah soo dhowaada jasaakumullahu khayr ilaahay shaqada aad qabateen oo qiimaha badan oo aad ama gobolkanaga usoo qabateen ama gobolada kale aad u qabateen ama aad rabtaan haddii ilaahay idiin idmo hadda ka dambe inaad qabataan ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro kuwii daaweyntooda la mahadiyo loo bogo xooluhuna ay ku diirsadaan iyo dadka dhaqanahayaba ilahay inuu idinka dhigo idinkugu ducaynaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa marti sharafta kale oo kasoo qayb gashay xafladan qiimaha badan oo duqayda iyo odayaasha iyo aqoon-yahanada iyo culummada iyo makaatibta kala duwan oo walaayada ah iyo marti sharafta waxaan leenahay soo dhowaada jasaakum ullahu khayr awalan ilaahay baa mahadsan allihii halkaas ugu kaana keenay annagoo muslimiin ah waajibaadka salaada soo gudannay allahaasaa mahadle mahad aan la soo koobi karin mid qarsoon iyo mid muuqataba saaad og tihiin annagu daan soomaali waxaan ku dhaqannaa xoolo qof kasta oo soomaali ah xoolahaas ayaa midig noo ah beerta koowaad waaye haddii aanaan ayaga daryeelin haddii shaqadii aan lahaynay shaqo fariisatay noqonaysaa xoolaha kale oo dabjoogta oon dhaqanno waxay u baahan yihiin kow inaan caafimaadkooda ka dadaalno daaqooda aan ka dadaalno biyahoodaan aan ka dadaalno caafimaadkooda seen ugu dadaalaynaa waay sida anuu aan qabo kollay tala bixin weeye waxaan hadda meesha u soo istaagnay kow waa in la helo dad aqoon leh ee xoolahaas xagga cudurrada haddii maxaanku rahay ay la soo darsaan dad aqoon u buuxda leh in la helo laba in daawada la helo saddex daaq in la helo oo dhirti la badbaadiyo oo kuwa ka ganacsanahaya laga badbaadiyo oo kuwa xoolaha u jarhayo xoolaha inay daaqaan u jarhayo in laga badbaadiyo saaad og tihiin dhul badan oo waxaa jiro daaq xoolaadna leh biila-aanna loogu leeday dadkana ku dhinteen dunyadana ay ku dhammaanayeen oo daaq leh dhulka asaga ah in biyo loo helo ayadana muhim weeyo ayadana muhim weeyo waxaan leeyahay dadka xoololeyda ah waa in caafimaadkooda iyo dhaqankooda aan ka dadaalno weeyo ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh wabacd ilaahay baanu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala nacimka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu noo galay anwaacdiisa kala duwan uma bacdigeed waxaanu mahadcelinaynaa guud ahaan yacnii xafladana khayriga ah ee ololada xanaanada xoolaha ee ay wadaan maktabka zakada waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran yacnii waxaa dhacday baraarujin aad iyo aad u fiican baa dhacday cid kastoo ka qayb gashay xafladdaana waxaanu leenahay socodkiinna iyo tillaabadiinna waanu ka mahadcelinaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala mahadiisa ka sokow waxaan rabay insha allahu tacaala mar labaad inaan yidhaahdo walaalihii safarka soo galay dheer ee ka warbixiyey meelaha kala duwan ay soo mareen iyo safarka waxaa weeyaan aad iyo aad uu kala fog iyo dhulka waxaa weeyaan maanta aanu dareemayno wuxu uu yahay si guud iyo waxaa weeyaan sida uu kala fog yahay juhdiga aad bixiseen iyo safarada aad ku soo marteen waxaanu leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaro intaa waa duco waxaan rabay marka inaan dhaho bulshadu muslimiinta guud ahaan yacnii odayaasha waxay ka shaqariyeen waxay yidhaahdeen arrintan waa arrin marka laga soo tago wakhtigii waxaa weeyaan yacnii dowladdii shuuciyadaheeda soo martay soomaaliya marka laga soo tago ka sukuumaana arag waxaanu leenahay meelo badan way ka dhacaysay laakiin ilaahay fadligii waxaa ah maanta sida loo abaabulay iyo waxaa weeyaan takhaatiirta xulka ah ee la soo diyaariyey aqoontana u leh baa la dhihi karaa lama arkin macnaha waxaana ilaahay fadliga maanta ummaddii in laga faa'iidaystay yacni khibradda uu leedahay dadka aqoonta u leh oo waxaa weeyaan in aqoontooda laga faa'iidaysto wixii ay barteen ilaahay fadligii weeye tabaaraka wa tacaala marka waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran guud ahaan ummaddii maanta waxaa ka muuqata baraarug laguna dareemayo xoolihii maanta maadaama laysku haysto ayna tahay waxyaalaha ugu weyna nacfiganu haysanno markaanu nahay geygii soomaaliya markaan joogno waxyaalaha la intifaacsado waa xoolaha hadduu yahay geelo iyo arigo iyo waxaa weeyaan looda intaba waa manaaficda weyn ee ummadda maanta soomaaliyeed ay haysato weeyaan waxaanu leenahay marka nacfigaan haysanno wuxuu u baahan yahay ilaalo in la ilaaliyo waxaanu ka barannay runtii aqoon-yahanka injineerka xoolaha oo waxaa weeyaan wax badan ka warbixiyey cilladaha uu soo arkay iyo asbaabta haddii lala yimaano ay fududaanaysa in wax la daaweeyo waxay ku soo sajileen walaaluhu kuna caddeeyeen waraaqo oo aad iyo aad looga soo fikiray qaabka loo soo qoray iyo waxaa weeyaan talabixinta ku qoran intaba waxaa weeyaan waa wax la fahmi karo waadix ah waxaanu leenahay bulshada muslimka ah waa inaad ka faa'iidaysataan furuska asaga ah qoraalka iyo akhrintiisu waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa waalidka ee aanu joogin goobaha wax lagu barto laakiin diray carruur asaga uu dhalay ama gabdha ha noqdeen ama wiilal ha noqdeen ama waxaa weeyaan ehelad asaga u dhow waxba akhri la waayo maayo in badan waddanku wax waa laga qoraa waana laga akhriyaa waxaanu leenahay daraaso iyo fariin waxaa maanta idinku filan waraaqaha manshuuraadkoo baxayo ayaa maanta haddii la daraaseeyo waxaa looga maarmi karaa injineer la yidhahda injineerka xoolaha injineerow sidaan wax u daaweynaa waa lagaga gudbiyaa haddii waraaqahaas sida loo soo qoray loo akhriyo loona raaco waxaanu leenahay marka waxna akhriyo waxna waxaa weeyaan daraaseeyo kadibna ku camalfalaan leenahay bulshada guud ahaan waxaan maktabka leenahay mar labaad juhdiga aad bixinayseen ilaahay idinka ajar siiyo waxaa kaloon rabnaa inaad noo soo celcelisaan dadaalka noocaan ah maadaama ummadda soomaaliyeed maanta ay ku tiirsan tahay dhaqaalahooda ay u yahay xooluhu waa inaad juhdigan labalaabtaan aadna daalin waa in qadiyadan la soo dedejiyo waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran dadaalkaas iyo juhdigaas labalaabo bulshada waxaan leeyahay walaalayaal ummad hadday ayada isku tashato ayna garato meelaha dabadaabada ay ka socoto iyo cadowgeeda ay dareento waxay noqonaysaa ummad runtii isku filan garatana cadowgeeda waxaad ogtihiin marka laga soo taga yacni dadkii soomaaliyeed ee xoolaha daaweyi jiray waxaa noo dib maray ee nooga dambeeyey waxa ay ahaayeen hay-aa tansiiri ah ee loo soo diray dalka soomaaliya in ay ka dabar jaraan xoolaha laakiin ilaahay fadligii waxaa ah dareenkeedii hadda nagu dhashay xoolaha kaligood ma ahan beeraha sidaasoo kale waxaa la yidhi daawaa loo haayaa ma ahana daawona waa sun taasoo waxaa weeyaan carradii baddashay oo dhulkii fiicnaa ka soo saarta inuu yahay dhul loo yaqaano waxaa weeye cusbe eel waxa loo yaqaano markii beerihii la daaweeyey oo waxaa la yidhi ma ogtahay dhulka waxaa weeye waxaa laydinka soo saaraa dalag fiican ummadda marka way iska dhaganuushahay aqoon iyo daraasad dheerna looma leheen tiina waxay keentay beerihii in laga tagaba way beerihii baaba'aan ilaahay fadligii waxaa ayadana baraarug baa laga yeeshtay insha allahu tacaala xafladan waxay gabagabo u tahay shaqadii socotay iyo juhdigii walaalaha ay bixiyeen iyo waxaa weeye warbixintoodii ay gabagabo u tahay maalintii ay soo bilaabatine maalin fog maysan aheen inta ay qabteenna aad bay u badan tahay dhulka ay mareenna wuu badan yahay waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran hada wabilaahi towfiiq guud ahaan barnaamijkii faafireebka wararka caawo habeen isniin ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا